أقدامنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشرف الأسماع هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشرف الأسماع dhowaan waxaan xilli saddex saac subaxnimaha ka dhaqaaqay xarunta warbaahinta islaamiga ee alfurqaan magaalada kunyibuur ee gobolka shabeellaha hoose safarkii waxaa u daaran inaan wax ka ogaado xaaladda nololeed ee ka jirta degmada kuntuaari oo ka mid ah degmooyinka ugu faca weyn ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose degmada kuntuaari waxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya u jirtaa boqol afartan kilomitir taas oo caasimadda kaga beegan dhinaca galbeed waxaana degmo ahaan loo aqoonsaday kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii oo xilligaasi dalka ka jirtay dowladdii maxamed siyaad barre magaalada ayaa waxay inta badan ku tiirsan tahay tacabka beeraha weli waysan ka marnayn dhaqashada xoolaha noocyadooda kala duwan بالعلم أبحرنا والعزم كان شرار تحفيظ شعبتنا إنجازها إشعاع إنجازها إشعاع
degmadan waxaa hoos yimaada in ka badan afartan tuulo kuwaasoo dadka degan si maalinlaha ugu adeegta degmada degmada kuntuaari waxa ay soohdimoola leedahay degmooyin kale ah degmada qoryooley degmada marka oo ka wada tirsan dhammaantooda gobolka shabeellaha hoose intaan ku wajahnaa degmada kuntuaari waxaa indhihiigu qabanayeen dhulbeereed ballaaran oo ay ku joogeen dalagyo kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin geleyda sisinta digirta iyo dalagyo kale waxaan socdaba waxaan tegay degmada kuntuaarey ugu horreyn markaan magaalada gudaha u galay waxaa indhahaygu qabanayaan dhismayaal casri ah oo muddooyinkii u dambeeyey magaalada laga hirgeliyey dhismayaashan ayaa isugu jira dukaaman iyo baqaaro waaweyn oo dhowaan la dhisay inta aan ku dhex socday gudaha magaalada waxaa si gaar ah ay soo jiitay dhismaha masjidka weyn ee jaamicilkabiir kaas oo dhowaan magaalada laga dhisay durbadib waxaa mikrofonka idaacadda islaamiga alfurqaan la dhex qaaday dadka degan magaalada anigoo mid mid u booqanayay suuqyada ku yaalla magaalada xilliga aan suuqa tegaya ayaa waxaan la kowsaday maalin sabti ah oo inta badan suuqa magaalada la isugu yimaado suuqan ayaa maalinka sabtida waxaa isugu yimaada dadyo kala duwan kuwaasoo intooda badan ka yimaada degmooyin kale uu ka kooban yahay gobolka shabeellaha hoose
malyan saddex boqoloo kun ugu horreyn waxaan tegay suuq lagu iibiyo xoolaha nool sida ariga idaha iyo lo'da mid ka mid ah dalaalayda suuqa ayaan ka waraystay xaaladda suuqa iyo qiimaha la kalsiista xoolaha
bismillahi raxmaan raxiim anigoo mawlid ibraahim barrow lay dhaho ee suuqa xoolaha aan ilaah waa kuna dalaal aan ka ahay oo bal ka waran suuqa een xoolaha degmo kuntuwaari war inaga sii maasha allah xoolaha ee degma suuqa kutuwaaree degmada maasha allah xoolaha ganacsiga xaggiisa xagga qudaarta xagga ilaah waa kuu reeya dhan walba ay noqoto caadi waa u kala socotaa waa gartay dadka ganacsanaya xaggee ka yimaadaan dadka ganacsada ee degmooyinka ah, ilaa ilaa buulo ilaa ilaa qoryooley ilaa ilaa xamar afgooye meel bay ka kala imaadaan waa gartay ariga intee laga keenaa ariga ilaa ilaa deemaay iyo ilaa salaxow ilaa ilaa iyo jabaay ilaa meel baa laga keenaa haya xoolaha suuqan lagu iibiyey maxaa ka mid ah xoolaha suuqan laga iibiya ari iyo ilaa waa ku ari ari u badan ari lo'na waa lagu iibiyaa geelna marmar buu noo imaada laakiin ari baa u badan haye maxaad iluu sheegi kartaa een marxaladihii kala duwanaa ee uu suuqan soo maray marxaladii kala duunaay iyo hadda hadda aad iyo aad loo fiiriyo maasha allah hadda aad aad suuqa u dhisan yahay maasha allah lagu للناس أثر بهم أثران يعليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا بني sidoo kale waxaan tegay suuq lagu iibiyo badarka ama dalaga dalka sida galeyda sisinta digirta iyo looska halkaasna waxaa ku sugnaa dadyo kala duwan oo ka kala yimaada tuulooyinka u dhow magaalada xasan cabdi xasan waa dalaelayda iibisa dalagyada ka soo go'a dalkeenna waxaan ka waraystay galeyda qiimaha la gadiyo halkay u iibgeeyaan marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiga alfurqaan adoon magacaa ku bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim Eh, wa- magacayga waa xasan cabdi xasan nin dalaala baan ahay waxaan joogaa dee suuqan oo gelleyda badarka sisanta gelleyda ayaan dalaal ka nahay maasha allah ganacsato baa noo imaataa waa gadnaa marba qiimaheeda sii waaye mar waa hogaa qiimo korar waaye mar qiimaheeda waa iska hooseeyaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin saasaan wax ku gadnaa galeyda een loorkii maqaal siistaa kiilaadaan wax ku gadnaa kiilaadkii marna waa waxay ahayd toban kun marna waxay ahayd sagaal kun hadda maantadan aan joogno waxaa la gadaa siddeed kun geleyda cad geleydaan oo bakaartaana marna toddoba kun marna lix kun iyo shan boqol شمس النجاح مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا حاريا
suuqa badarka kadib waxaan u ruqaansaday dhankiiyo kawaanka hilibka kawaankan xilliga aan tegayey waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah kawaanleyda hilibka ku gada halkan waxaan wax ka weydiinay qiimaha hilibka ay gadanayaan inta naf ay maalinkii kawaanka saaraan
bismillaahi raxmaan raxiim kawaanlaydii kurtuwaarey waaye magaagay usmaan iyo mansheega liidhahee hilibka gooriyaana kiilidii may gadaanee boqol soddon ileh kuma gadaana ruwa iyo may gadaanee ruwa imay gadaane soddon iyo afar kun shilin nuskiilaha lixdan isiyeed kunga gadaana alxamdulilah iyo halkani sidaas kabiilidaana waleeyada madi sheeka shaqaysadoon alxamdulilah qashqashaad ma qabna shoobar ma qabna nabadgeli taam ee qabna hiwalaay una goorasana hiwalaay una sheendhanaba nabadgeliya ka gadadaana waleeyada hoos roogna hiliba gooryan lamaneefa gooryan sidaneefa gooryan niingadamayan si sharaflee ka gadadaana waa gartay maalinkii ciis ahaan meeqaneef oo qashan maalintii saddex neef afar neef laba neef siba sidii anhaloqangooriye waa gartay sidee u gataan bulshada bulshada beel waay muhum bulshada walgadashadii muhum beel ingadadaayan alxamdulilah beel ingadadaayan waldhibee maqabna bulshada beel waay hilibka socode gadame waa gartay ariga in halkay ka soo gadataan irinka may ka gadadaane magaalada degmada kurtuwaarey haddii un irinku waaynana afgoojiida degmada oo afgoojiida tuulada noo higda
إلى العليا واحذر من التسويق إن شئت أن تحيا markana dadka xirfadlayaasha ee ku shaqaysta farsamada gacanta ean ku booqday goobahooda ay ku shaqaystaan xirfadleydan aan booqday ayaa isugu jirta kabatooryaasha iyo fuundiyada dhisa guryaha dhammaantoodan waxaan ka waraysay xirfadoodii caqabadaha ay kala kulmaan iminka waxaa la kulannay dadka fuundiyaasha islamarkaana dhisa guryaha ee degmada guntuwaarey soo dhowo marka hore adoo magacaa ku bilaabaya deerow abuukar siimbaw deerow halkee joognaa degmada kutuwaaree roogna ka gaar ahaan halkee joogna haddeertaan xagga had waxaa roogna melunku shaqeedoon shaqadayno hoogn shaqadayno haye bal ka waran maxaad gacmaha kula jirtaa shaqo aa gacanta kala jira dhis eh waa gartay dhista maxay tahay dhis waa waaye guri waaye baqaaru waaye aag shaqaysoon hadda waa gartay si guud xirfadan garmood bilowda xirfadda oo dhismaha xirfadan waxaa ka shaqeeyo tumani shan sano gargaan miin soo bane nin dhalinyar ayaa tahay dadka kula midka ay maanta dhalinyarada soomaaliyeed een bada ayay kula elayaan een iyagoo ku andacoonaya in wadankii ay shaqo ka waayeen een hadalkooda maxaad ku beeninaysaa dadka iyaga beena sheegan ani wuluga shaqma wayne kasoy tahay sabeha shaqaysida waag jiifada alxamdulilah nabada gaw ani dhib ma gaw wallaahi dadkii tahriibkan booyan walaalayaalow rooga war koy roog tahriib iska dhaafa war wadankiin tashada war wadankiin gacanta ka qabsada war mideemu roogtaagan walaalayaalow soo dhowow adoo magacaa ku bilaabay ibdiyowmaday mukoyadhii ereana halkee joognaa degmada kurtuwaaree roogna gaar ahaan xaafadda horseed mayba shaqadayaana farsamadu birta farsamada gacantalan kasaw
waa gartay farsamada gacanta een gormad bilowda waa muddo oona tow ada lix san ee ka shaqeeyahay waa gartay shaqadu maxay tahay marka farsamada farsamadan may waa yeembiyaha tume masaaroo tume bilaabiyaha tume ad farsamadii gacanta tiinkumihimahay tii harbahay qiimadii shan doolara gadaday geega noololanku noolo horta noololoo alxamdulilah ilaahay ii barakahayaa
maxaad kala kulantay caqabad ah wallaahina hadda humaan maka aragne noololay rasmoay awlaadaya ka biiladahay aradaya ka biiladahay geega noololan haddanku noola nankii beledku unka taajirsan ama koo biil badanya midlihii hadhoo adoo magaaga ka bilaabo magaagay alow uudey yaa la dhahee degmada doonburaala yaa deganya inta koyti degmada doonburaala doonbaraala kula waytay doonburaalay ka soo lugaay had intee roogta had magaalka kurtunwaariyaa rooga ma in koyti degmada kuntuwaarey degmada kurtunwaari ma inkuoyaynan farsamo ohoo kobo talaawa aha waa gartay sudow shaqadu ma bilowtay shaqada amandheera bilaabay الناس أثر بهم أثران يعليك في المقياس ابعث لنا الأمال يا inta aan ku dhex socday magaalada kuntuwaari waxaan tegay madraso lagu magacaabay zaynul caabidiin oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada madarasadan waa ay ka duwan tahay madaarista kale ee ku yaala magaalada waxayna gaar u tahay islamarkaana loo furay ilmaha agoonta ay waalidiintoodu dhinteen madrasada dhismaheeda waxaa iska kaashaday maamulka degmadii dad muxsiniin ah oo ka mid ah ganacsatada degmadan maxamed askar jaamac waxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada misne waxuu xubin ka yahay dadka dhisay madrasada zaynul caabidiin oo loogu talagalay carruurta agoonta ah waxaan ka waraysay dhismaha madrasada iyo marxaladii kala duwanaa ay soo martay madrasada maxamed ayaa baaq dheer u jeediyey dadka ganacsatadaha ku nool wilaayaadka isagoon ugu baaqay inay ka bar qabaan ilmaha agoonta ay waalidiintoodu dhinteen soo dhowow marka hore adoo magaca ku bilaabay Aa, dhowahay magacaygu waxaa weeye maxamed askar jaamac waxaan waxaan ka mid ahay dega- ganacsiyada degmada kuntuwaare iyo odayaashaan ka mid ahay haddaad tihiin ganacsatada degmo guntuwaari istixqaan aad samayseen waxaad dhisteen madarasa loogu talagalay dadka agoonta ah bal ka waran madarasadan maxay ahayd madrasadan waxaa la dhahaa magaceeda sino cabidiin waa garan kartaa ninka loogu magacdaray nin agoon aad iyo aad u qoodi u ahaa Een, degmada kuntuwaare markay fiirisay dadka danyarta ee agoonta ee degan waxaa la yidhi dadkan ilaah baa naga weydiinaya saasay dadka ganacsiyada degmada kuntuwaarey iyo odayaashii muxsiniinta qaar ka mid oo beeraleyda ka mid ah ay isku garabsadeen waxaa lagu dhisay booskii oo dad walaaloo deegaanka ay bixiyeen layihaha heer xasan ibraahim ayaa booska waqafay Een, afriyaad kaloo ka mid ah ganacsatada iyo beeraleyda degmada kuntuwaarena waxay dhiseen dhismihii kabacdi een, haddii guriga haddii la helay macalin baa la raadiyey macalinkiina waxaa kafaalo qaaday afraad ka mid ah ganacsatada degmada kuntuwaarey ayaa balan qaaday inay mushaarkooda bixiyaan wax kalena maahane waa in ilaahay subxaan qadirka aakhiro janno lagu helo Een, ilaahay subxaan qadirka lagu weydiiyo dadka agoonta ilmahana ay shareecada islaamka iyo iyo qur-aanka taxfiidkiisa ay ku bartaan hadafkaan u dhisnay waa inta keliya maaha waxaa ka mid ah haddii ilaah yidhahdo insha allahu tacaala carruurtaasi iidahooda in la kafaalo qaado wa- qoysaskooda sidoo kale bilaha rabadaan oo kale in wax la siiyo oo la afuriyo waa isku dashi bulsho ayaa ka dhacday degmada kuntuwaarey agoontiidii ayaa la iskugu tashtay bal een, hadda uniformka dadka ayaa bixinaya oo dadka muxsiniinta ah Een, waxaa kaloo aan- aan hadda ku baaqayaa degmooyinka een, walaayooyinka ka taliyso dhammaantood in laga hirgeliyo agoonta hoos loo fiiriyo qaab ay ku daydaan dugsigan saynu caabudiin ee ka furan degmada kuntuwaar walaayada degmada kuntuwaar ee ka furan sidoo kale waxaa madarasada kula kulmay macalin ka dhiga madarasada zaynul caabidiin oo lagu magacaabo macalin axmed xasan waxaan wax ka weydiiyey duruusta lagu barto madarasada iyo xilliga la furay jasaaka allaahu khayran waan dhowaa walaalka magacayga waa macalin axmed xasan Ee, haddaan ka warbixiyo oo isku dayo maaragtay madarasadan eh, madrasatu zaynulcaabidiin waa horta waa madraso loo dhisay maaragtayo aytaamta in wax lagu baro hore aan usii galo madrasada taariikhda la furay waa saddexda bisha laba iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada baniin iyo banaadba maaragtayo gabdho iyo wiilalba madarasadana hadda zaynulcaabidiin waxa lagu dhigana ma aragtayo lagu daraaseyn rabaan insha allahu tacaala waxaa ugu horeeya mawaadda lagu qaadanayo kuwa sharciga iyagoo iskugu jira nadmi iyo ma aragtayo nadman wa nahran maadada tajwiidka oo qeybka ah culuum qur'aan iyo maadada zuhdiga iyo maadada tafsiirka iyo maadada loo yaqaano asiiratu nabawiya iyo alkitaabatu walqiraa'a iyo maadada xadiidka iyo caqiidada iyo mawaad kale maaragtayo maxay ahato oo qeyb ka ah sidoo kale waxaa mikrofonka la dhex qaaday qaar ka mid ah ardayda agoonta ay dhigta dugsigan kuwaasoo markaan u tegay wejiyadooda laga dheehinaya farxad iyo raynrayn waxayna ka warbixiyeen waxa lagu baro madarasada zaynul caabidiin مريم الشيخ محمد بعلمي maryama halkee joognaa مدرسة زين العابدين ka waran madarasada zaynul caabidiin maxaa lagu bartaa قرآن توجيد madarasada yaa idin furay كنت كنعسة دتك أوامن adoo agoon maa tahay ها wax lacagam laga qaadaa مايا waxbarashadan meel sare ayay gaarsantahay maxaa rajaynaysaa mustaqbalka inaa wax barta rajaynaa iyo macalinkan iyo dadka waxna soo barin ilaah uu barakee مشاعلا وضياء وبدت كغيم بالعطاء تجمعت قطراته غيثا هطولا ugu dambeyntii fagaaro ku yaala degmada kontuwaari ayaa waxaa la soo dhabay muqaadaraad kala duwan iyo mooto nuuca labalugaaleyda ah taas oo lagu soo qabtay maandooriyo tiro badan muqaadaraadkan ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka xisbada ee degmada kontuwaari ee u taagan reebidda munkarka iyo faridda macruufka fagaaraha lagu gubayey muqaadaraadkan iyo waxyaabaha dhacay ayaa waxaa soo xaadiray culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa fagaaraha ka jeediyey kelimadda daarna iyo dhibaatada uu leeyahay maandooriyaha allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan ikhwaani fillah waad u jeeddaan halkan waxa yaalo waa wax loogu talagalay qofka muslimka caqligiisa in lagu dooriyo allahan ka baqna subxaanahu wa tacaala walaalayaal wallaahi darogadatan nafteen uma fiicna reerkeen uma fiicna maalkeen uma fiicna diinteen uma fiicna meel ay ku fiicanta balkeena markaa wey kolka ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala waxaani owlaadeenna reerkeena uma fiicna walaalayaal waad ogtihiin shilinka aan ku soo gedayno xaasaskeenna u baahan sidoo kale suldaan nuur oo xaaji isaaq suldaanka mirifle ayaa isna markiis lagu soo dhoweeyey mikrofonka suldaanka ayaa bulshada ugu baaqay inay iska dhaafaan maandooriyaha isagoon si gaar ah u dardaarmay waalidiinta
goobjoog oo markhaati waliku ena geeka insha allahu tacaala yooma sabti at degmada kurtuwaarey daraagis fara badan oo nooc walba leh xashiish leh jaad leh sakareed noocyo badan leh shaambooyin iyo nanac iyo bacyaal iyo balbadanoo taariikh ahaan ama dhiid ahaan dhiyang leh sharbooyin leh caano leh intaas ya goobjooga ana geeka degmada kurtuwaaliya lakugubow ini geeka fariinga siin dire haan isin atiinu hadda inta rowdana siin hadale haan maqun wali lahaa daraagiski geeka walgubi war kasta mamnuucaad haay oo sinadka hore inin sheegi hortaana lagu gubahay walala faday lankasta waalid inta roogo unujay gobsada wal in sheega lankasta dhalinyara inta roogo naftiis wal in sheego saaxiiba ka yidhaata naft nafta wal in sheeg
هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع
degmada kuntuwaari ee gobolka shabeellaha hoose aan ka mid ah degmooyinka ugu horumarsan gobolkan waxayna ka mid tahay tobanaan degmo ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxay ka mid tahay degmooyinka nasiibku u yeeshay in dadkeedu ay ku noolaadaan nicawa shareecada islaamka
بالعلم أبحرنا والعزم كان شرار تحفيظ شعبتنا إنجازنا